أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisaa kiidiin heesakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgalla dhimashiya dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta iyo kuwa murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka ku hoos jira gumeysiga salibiyada kenya madaxweynaha dowladda eritreya ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inuu qas ka wado dalalka dhaca geeska iyo bariga afrika diidbax looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada geda ee koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaad ku hubaysan gaadiid dagaaloo ka goostay maamulka ridada puntland ayaa ku biiray maamulka daacadda u ah kooxda ridada ee ka dhisan magaalada lascanood munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaaya saamiga ee hiiraan أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgalla dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta iyo kuwa murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka kuwas jira gumeysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee ceelmashruuc ee degmada sax dheer oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay agaarka deegaanka lamber lixdan qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu gubay mooto sidoo kale waxaa la baahiyey sawirada kamiin shalay murtadiinta loogu dhigay agaarka deegaanka lamber lixdan waxaana sawirada lagu arkayaa meedadka murtadiinta oo goobta daadsan iyo hub kala duwan oo mujaahidiintu ay ka qaniimaysteen murtadiinta dhanka gobolka mandheer ee kuwas jira gumeysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xero askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka cumar jilcow ee hoostaga magaalada mandheera dagaalka inta u socday waxa uu dab xoogan qabsaday mid ka mid a teedhooyinkii saliibiyiinta uga dhisnaa gudaha xerada waxaana jirta khasaaro dhaawac iyo bakti ah oo saliibiyiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaas sidoo kale mandheera ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qaraxa ka fuliyeen gobolka mandheera kaasi oo lala eegtay ciidamo isugu jira kufaarta kenya iyo kuwa murtadiinta soomaalida kuwaasi oo ahaa ilaalada xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya waxaana qaraxaasi ku baktiyey laba askari oo kufaarta kenya halka askari saddexaad kaloo isla kufaarta kenya ahna uu ku dhaawacmay dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar kufaarta kenya ah kuwaasi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalooyinka gaarisa iyo dhadhaab waxaana allah fadligiisa qaraxaasi ku baktiyey hal askari oo kenyaati ah waxaana lagu gubay gaari langaruusal ah madaxweynaha dowladda eritreya ayaa imaaraadka carabta ku eedeeyey inuu qas ka wado dalalka dhaca geeska iyo bariga afrika faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheeba xilli ay cirka isku sii shiriirayso xiisadaha u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka shaalidirirka somalilan oo ay kaabayaan dowlado dhowr ah ayay mid ka mid ah dowladaha geeska afrika caddaysay mowqifkeeda ku aadan xiisadaha taagan eseyaasef warkii oo ah madaxweynaha dowladda eritreya ayaa ku dhawaaqay in imaaraadka carabta uu khalalaaso dhan walba ah uu ka wado geeska iyo bariga qaaradda afrika isagoo waxaan la qaadan karin ku tilmaamay colaadaha ay madaxda imaaraadka carabta hurinayaan waraysi dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyey telefishinka ku hadla afka dowladda eritreya ayuu efwarki kaga shanqariyey in xukuumadda abuudubay ay mas-uul ka tahay dagaalada lagu hubtay ee ka socda waddanka suudaan islamarkaana ay doonayso in dal walba ay ka rido dagaal sokeeye madaxweynaha eritreya ayaa ku guudiyey inay tallaab adag ka qaadi doonaan dhammaan dowladaha halista ku ah amniga baddacas dowladda ridada imaaraadka carabta ayuu ku eedeeyey in gadaal ay ka riixayso damaca dowladda xabashada etoobiya ee badda cas wuxuuna ugu baaqay dalalka gobolka inay meel uga soo wada jeestaan faragelinta imaaraadka israa'eل ቁጥሪ ሓደ ቁጥሪ ክልተ ኢማራት ፈረንሳ ሳልሰይቲ ኣሜሪካ ራብዒቲ እዚአን እየን ተን ቀንዲ ኣለዋ ኢለን ዘብላ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ረብሓታቶም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ወሽመጥ ዓደ እንታይ እዮም ገብሩ ደልዩ ስለምንታይ ናይ ሶማሌላንድ ጉዳይ ንበይኑ ኣጋዊሖም ኣቕርቦ ኣለዉ ኣብ ውጭ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ንምንታይ ዕላማ እዩ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ከ efowarki ayaa waraysiga lala yeeshay ku caddeeyey in amniga suudaan uu qayb ka yahay amniga qaranka eritreya sidaa daraaddeedna ay taageerayaan ciidamada jenaraal burhaan oo dagaal kula jira maleeshiyaadka janjawiidka ee uu taageero imaaraadka carabta jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba diudbax ballaarana looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada geda ee koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad gaalgaal dooni mayno gaalara dooni mayno doolar qaate dooni mayno din isaada dooni mayno allahu akbar allahu akbar
halkani waa mid ka mid a waddooyinka degmada ceelcadde waxaana ka dhacaya banaanbaxyo waaweyn oo dhigayaan boqolaal dadweyne ku nool degmadaas waxayna sitaan boorar ay ku xardhan yihiin shicaaraad kala duwan banaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa faragelinta yuhuudda xaqidiinta iyo wax aqoonsi ku sheegaysiiyeen maamulka ashaadala dherarka ee somalilan dadweyne fara badan ayaa ka qaybgalaya banaanbaxan ka dhacaya degmada ceelcadde ee wilaayada gedo dadku waxay wataan boorar waxayna ku diidayaan kala qaybinta dhulka soomaaliyeed iyo yuhuudda taaka ka mida dhulka soomaaliyeed soocaga dhigato qaar ka mida bulshada halkan ku bannaanbaxaysa ayaanu wax ka weydiinay sababaha ugu waaweyn ee bannaanbaxooda ku saabsan yahay iyo shucuurta ay muujinayaan waxaan maanta inta halkan ka caddaynaynaa inaanan aqbali doonin kala googoynta lagu wadageyga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa indhaha maanta inay kala qaado beelayda gabay haddaan dib u yara eego bulucda iyo ujoeddada haddaan idi dareesiiyo tusaalaha markii lagu daruu hadal wax deeqaaye isku duubni waa wuxuu aboor daar u leeyahaye dad wada dhasho waxaan ahay ulya diirkeede dulligaa wax yeelaa ma jira dunida maanta iye dhamiirkeennao fiyow ma aha inaan dayownaaye waa inaan dirnaa siday diinta nagu tiriye soomaaliya isdaba qaba duul jiraan nahay meeshaan waxaa la isugu imaaday bannaanbax aad u qiiro badan oo ummadda islaamka dhammaanteed qiiradeeda ay ku muujinayso faragelinta qaawan oo dalka soomaaliya ay soo gelisay yuhuud waxaan ku ciilqabnay meesha la yidhaahdo falastiin ooy xasuuqaysay ooy maatadii iyo carruurta leynaysay taasaan ku ciilqabnay oon rabna meesha ay joogto inaan ugu tagno haddii hadda ay imaaday gobollada soomaaliya gobol ka mid ah ooy rabto inay soomaaliya kala googoyso ooy qayb goosato ma ka aqbalayno waxaan rabaa inaan u sheego ninka la yidhaahdo cirro murtad cirro meesha la yidhaahdo berbero hargeysa burco gabiley boorama iyo wamaa fiiha waxaa ku xeeran waqooyi galbeed ma laha asaga kama taliyo waa dal soomaaliyeed waa dal muslimiin ah yuhuudna ma keeni karo mana qaybin karto dalweynaha soomaaliya yuhuud ma qaybin karto mana u dulqaadanayno mana yeelayno mana dhici karto horayna ooma soo dhicin waxa loo socda waa shacaa'irtan islaamka waxa loo socda waa diintannada waxa nala ku wadana waa diin yahuudeed weeye cirdigannaga iyo sharafkannaga ma ku dhimanaynaa naftannada iyo maalkannaga ma iska hormarinaynaa gaalada ma ka hor tegaynaa
jeelka gabay haddaan deexdo oo dan uga sheekeeya anigoon dambow iyo ku darin dhalam inuu yeesho soomaali waa dawlad iyo duulan kala maarmin waa duul walaalaatan iyo duudkii nebi aadan waa diyaashad iyo xaawo iyo ul iyo diirkeeda maanta dunidu waa yaabantaasaan u doqomownay hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiyey hadalkaa ninkii diidayow dan iyo yeelkaaga anna daacad bay iga tiiya diinta ee bahaya soomaaliyay daawo iyo dibu heshiin yeela danahaaga garayaan milistirad kuu qabani haddii kale dunkii hoose iyo daakhilkaa tegaya dabadhilifuu noqo gaaladaas kugu duqaynaysa ceelcaddo waxaa ka soconaya banaanbax maasha allah ah oo gaalada looga hortegaayo oo muslimiinta lagu dhiirigelinayo wakaa waxaan leenahay gaalo hajab naclatullaahi cala alkaafiriin naclatullaahi yuhuud nacladda ilaahay ha ku dhacdo waddankanaga falastiin oo muslimiinta dhibaataday ku haysay baan ku ciilqabna insha allahu raxmaan waddankanaga hadday imaadeen waan la jihaadaynaa gaalada allaha jebiyo gaala raaca allaha jebiyo yahuudda allaha jebiyo dooni mayno tug iyo jac allaha ku rido shishadeeda shidaad allaha uga bixiyo hadday imaadday ma aan soo dhowaynayno allaha rido allaha rido allaha rido ciidamka ilaahay baan ku niri waxaan u soo bannaanbaxnay yuhuudda oo tiri waddanka soomaaliya ayaan qabsanaynaa cabdiraxmaan cirra waxaan leenahay waxaa sheegtay waxba kuma jiraan fariinta u diray waxaan leenahay cabdiraxmaan cirow soo toobadkeen toobada ilaah way furan tahay iyo xulufadaada yuhuudna waxaan leenahay ma insiin doono dhulkanaga lagamana yaabo dhulkanaga inaa insiino biidn illaah tan iyo markii maamulka ashaadal dherarka ee somalilan ay ka soo yeertay in gobollada waqooyi bari ay ku soo dhoweeyeen yahuudda xaqiidiyiinta ayaa waxaa iska soo dabadhacayay banaanbaxyada xoogan ee ka socda gobollada dalka soomaaliya ee looga soo horjeeda faragelinta yahuudda ay soo faragelisay dalka soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka casaam maleeshiyaad ku hubaysan gaadiid dagaal oo ka goostay maamulka ridada puntland ayaa ku biiray maamulka daacadda u ah kooxda ridada ee ka dhisan magaalada laascaanood walaalkeen marwaan maxamed ee rubxintaasi inoo faahfaahinayo maleeshiyo ka tirsan maamulka ashaadala dirarka ah ee puntland kuna qalabaysan gaadiidka dagaalka ah ayaa shalay ka baxay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kuwaasoo isku dhiibay kooxda ridada ah ee uu hogaamiyey murtada xasan gurgurte maleeshiyadan oo la oran jiray danab kana mid ah maleeshiyada maamulka uu hogaamiyey murtad saciid cabdulaahi deni ayaa ka goostay maamulkaasi waxayna gaareen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soola halkaas oo uu ka dhisan yahay maamul riddo ah oo daacad u ah kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho wasaaradda waxay ugu yeedhaan gaashaandhiga riddada ayaa xaqiijisay in maleeshiyadan qayb ka yihiin ciidankeeda kala soo goosteen garowe oo xarun ah maamulka deni soona gaarin magaalada laascaanood halkaas oo murtay xasan gurguurto uu qorsheynaya inuu socdaal ku tago maalmaha soo socda dhankiisa taliyaha watay maleeshiyadan oo lagu magacaabo jumcaale ayaa hadal kooban oo uu warbaahinta siiyey markii ay soo gaareen laascaanood ku sheegay in maleeshiyadiisa ay amarkiisa ku shaqayn doonaan fardhiye oo ah madaxa maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay laascaanooda maanta aad kusoo dhaweynaysa degmada gobolada waqooyi bari madaxweyne kusoo dhawow ciidankaana waa sultada danab waa ciidanka federaalka waxayna hoos yimaadaan madaxweynaha waqooyi bari waa wada shaqayn leeyihiin amarkaaga ku shaqeeyaan waana qaadanaynaa kursiman adaan waa intaan madaxweyne bulla helin waxay tan ku soo beegmaysaa xilli khilaafka kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland uu cirka isku sii shareeray horeyna kooxda murti xasan gurgurta u sheeganaysay in maleeshiya daacad u ah ay joogaan deegaanada uu ka aramiyo maamulka murtadeni walla uu sheegashadaas iska diiday maamulkaasi maleeshiyadan ku biiray kooxda ridada soomaaliya ayaa horey mucaarad ugu ahaa murtadeni waxaana dagaallo uu dhiig ku daatay kula galeen magaalada garowe maleeshiya daacad u ah murtadkaasi jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan munaasabad shahaadooyin lagu gaddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday deegaanka show ee wila saamiiga ee hiiraan tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen yaasir maxamed munaasabaddaani oo si hersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjibisay rawdada alixsaan faraceeda deegaanka show ee wilaayada hiiraan munaasabadda ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday da'dooda u dhexayso saddex ilaa iyo shan sano kuwaasi oo ah dufcaddii koowaad ee rawdada alixsaan ee ka qalinjibisa qoraalka iyo akhriska ardayda qalinjibisay ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa gaaraya ilaa iyo toddoba iyo labaatan arday kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho ugu horrayntii ardayda dhammaystay qoraalka iyo akhriska ee rawdada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah فأهلا وسهلا أيها الضيوف الكرام والوالدين الأبرار والمسؤولون الأخيار وجميع الحضور الأحرار أرحبكم متحدثا باسم الطلاب روضة الإحسان في محافظة شوق ولاية الهيران الإسلامية أرضي وحلويني فصل لربك وانحر sidaa ayuu u qoray maasha allah allah barakay ardaygaas ardayada waxaa loo yeehi aayaddaas walam yakun lahu kufuwan axad sidaas ayuu qortay maasha allah allah barakeeya gabadhaas ayada ah haye xasbo baarak allah fiik soo fadhiiso أهزم تسمع عينك أحمد يكتب waxaan weydiinay ilaa saddex meel oo ka mida kitaabka mucallim alqiraa'ah waxaad arkaysay sida ay u aqrisay waxyaada surcat alqiraa'ah intaa gabadha way ka dhisan tahay maasha allah intaasi kadib mudiirka rawdada alixsaan faraceeda deegaanka show ayaa madasha kaga warbixiyey shaqada rawdada
markaan ka warbixiyo madrasada rawdatul ixsaan sidaad wada arkayseen ilmahan hadday ahaa laheyd wax akhrin hadday ahaa laheyd qoraal hadday ahaa laheyd wax la kiciyo hadday ahaa laheyd adkaaraad la aqriyo insha allahu tacaala dhammaantood marka muddada lagu bari waxaa waaye waa lix bilood lix bilood ayaa lagu soo saaray ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa kadibna waxaan ku mahadinaynaa gabdhaha mucallimaadka ah juhdi iyo dadaal geliyey ayagoo ku dadaalayo ubadkooda ama jiilka ummadda inay wax baraan marka rawdada waxyaabaha ay tarkiiska ay saarto oo aad iyo aad u xoojiso waxaa ka mid ah walaalayaal laba arrin oo aad iyo aad u muhiim ah oo ah alkitaab waalqiraa'a waxay isku daydaa cunuga muddo gaaban inuu soo baxa insha allahu tacaala wayna isku dayday wayna u suurtowday sidoo kale mid ka mid ah waalidiinta ardayda wax ka barta rawdada ayaa si weyn ugu farxay heerka waxbarashada ee ubadkooda ikhwaani waxaan boqolkiiba boqol ku faraxsannahay waalidiintii haddaanu nahay ardadayni ubadkayni sida wax loo baray ay wax u barteen oo diinta islaamka loo fahamsiiyey ayagoo yaryar oon waxba kala garanin allah subxaanahu wa tacaala waxuu dad ku farxiyo waxa ugu fiican aan ku faraxsannahay galabta inaan fiirsanno kasoo qayb galno shahaadada la guddoonsiinayo ubadka yaryar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey intaas waxaan ugu mahadinaynaa allah subxaanahu wa tacaala alla ka bacdi waxaan ku mahadinaynaa macallimiintii soo waxbartay ilaahay ajira ka siiyo waxaan kaloon u mahadinaynaa waalidiintii ubadkaas dhalay inay ku faraxsan yihiin galabta boqolkiiba boqol ubadkoodii saas wax u barteen inta hartay oo meesha joogta anba maqan oon ubadkoodu hadda meeshaan jooginna waxaan u dadaarmaynaa inay ka soo qayb galaan ay bartaan ay maaragtay ubadkooda ay ka soo qayb geliyaan sidaan ilmahanu ay waxa u barteen ay u bartaan ugu dambayntii ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ayaa si weyn ula dardaarmay macallimiinta rawdada iyo waalidiinta
sida aan wada jeednay waxaan maanta markhaati ka nahay owlaaddii loo dhiibay rawdada al ixsaan waxaan markhaati iyo marag ka nahayna maanta inay dadaalkii iyo juhdiga ay bixiyeen oo midho dhalay daaqadii ay bixiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala guul ugu soo gebagabeeyey waxaa xusid mudan in maanta siraaca iyo legdanka jira ummadda muslimka laga lagu soo qaaday ay dhankooda kaga jiraan iyagana iyagoo maaragtay dadaal iyo juhdi ku bixinayo si ubadkaa loo fasaadinin macallimiintii dadaalka ay juhdigaa bixisayna waxaan leenahay si labalaabo dadaalkii aad bixiseen maanta iyo quruur idin gelinin ha seexanina sii wada dadaalkiina insha allahu tacaala waan idinku hambalyaynayna insha allahu tacaala dadaalkii aad muujiseen ee ay maaragtay ka muuqda saaxada waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala mid midho dhalay oo sidaan si ka fiican allah idinka dhigo guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa noo suurtogeli waan ugu mahadcinaynaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak